أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في الوضوء فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو في الوضوء في أحكام الوضوء أحكام توسقاتك أي أفصل يهي فصل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقها للدونا وسقاتك يا أحكام تيسا وسقاتك وحوكم يهي من خصائص هذه الأمة ومضى النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم waxyaalaha lagu khasisay oo lagu khaas yeelay ayuu weesaqaadku uu ka mid yahay ummadihii hore axkaamtan weesaqaadka iyagu ma aysan lahayn waxaa lagu khasisay ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam qaala shaykhu raximahu llahu tacaala wa furuudu lwuduu'i weesaqaadka waajibaadkiisu sittatun lixwo wuxuu sheekhu soo hormariyey qofku markuu weyse qaadanayo waajibaad wuxuu iska leeyahay weyseqaadku lix ah waajibaadka lixda ah mid ka mid ah qofku hadduu ka tago weysadiisii ma ansaxayso alawalu waajibka ugu horeeya anniyatu niyow niyatu rafci alxadathi weyse la-aanta koryeelkeeda niyeysigeedii wo weyse la-aanta yacni jirkaaga saaran inaad iska dulqaadaysid waa inaad niyeysato niyatu rafci alxadathi weyse la-aanta koryeelkeeda koryeelka niyeysigeediigu inaad xadadka ku saaran oo jirkaaga saaran waa weyse la-aanteed weyse la-aanta inaad iska dulqaadaysid waa inaad niyeysato aw amase adahaarati niyatu dahaara ama dahaara in la niyeysto lisalaati salaadiina loo dahaaro qaadanayo waxaa kaloo qofku uu niyada ka dhigi karaa inuu niyeysto inuu salaad uu u dahaaro qaadanayo aw amase naxwi daalika almadkuur ama waxyaalaha lasoo sheegay wax la mida uun waa inuu niyeysto waa waxa la midkaa waxaa ka mid a ka niyati adaa'i lwuduu wuxuu niyeystay weysaqaad inuu guto aw fardihi fardi lwuduu ama wuxuu niyeysan weysaqaad waajiba inuu weyse qaadanayo aw ilwuduu ama wuxuu yacni niyeysan weysaqaad weysaqaad oo keli ah ayuu niyeysan waxaa kaloo waxyaalahan sheekhu hadda raximahu llahu tacaala masaa'ilkan sheekhu inoo sheegay hadduu qofku uu ku daro masalan tanaduf wa tabarud maca niyati almuctabara waa kaafiw yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofkii wuxuu niyeystay weysaqaad waajiba inuu weyse qaadanayo ama wuxuu niyeystay addahaara lisalaa salaaddii inuu dahaaro qaadanayo laakiin taa wuxuu ku daray nadaafana waa niyeystay ama wuxuu ku daray oo uu raacsiiyey atabarud xilli kulaylaha jira oo maars oo kale wuxuu isleeyahay biyahana isku qabooji dahaarana u niyeyso labadiiba uu israacsiiyey waa saxiixu saxiixu yacni ashyaadan sheekhu inoo sheegay mid ka midahuu niyeystay laakiin haddana wuxuu raaciyey niyatu tanaduf ama niyatu tabarud inuu isqaboojiyo oo biyahan uu isku qaboojiyo iyo rafculxadaf labaduba isku daray ama wuxuu isku daray niyatu tanaduf inuu isnadiifiyo iyo rafculxadaf labadii shay uu isku daray waa saxiixu niyatu rafci lxadathi weyse la-aanta koryeelkeedii niyeysigeedii aw dahaarati ama dahaaro niyeysigeedii lisalaati salaadii loo dahaaro qaato uu niyeysto aw naxwi daalika almadkuur ama waxyaalaha lasoo sheegay mid ka mid a wax la mid ah inuu niyeysto goormaa la niyeysan marka waktiguu sheekhu kuu sheegi la niyeysanayo cinda gasli lwajhi wejiga dhaqitaankiisa agtiisa waa inuu niyeysto qofku markuu wejiga uu dhaqayo ilaa waajib la sameeyo bacda niya waxaa ugu horeeya wejigii wejigaasaa ugu horeeya marka wejiga dhaqitaankiisa markuu marayo markaasi wuxuu niyeysan ashyaadii aanu soo marnay addahaara lisalaad ama niyatu rafci alxadath ama fard اlwudu ayuu niyeysan maxaa baxay cinda gasli اlwajhi hadduusan niyeysan oo tusaale ahaan markuu wejigii mayray oo wejigii uu iska dhaqay kabacdii uu niyeysta wejiga dhaqidiisa baatil wey ma ansaxayso markuu wejigii dhaqay kabacdi ayuu niyadii la yimid ma ansaxayso waysadaas cinda gasli اlwajhi wejiga dhaqidiisa agtiisana waa inuu niyeysto wayanwii salisu lbawli wa naxwihi istibaaxata fardi salaa masaladan uu doonayo sheekha inuu meeshan uga hadlo waxaa weeye qof aan xadafkiisu kor noqonayn oo weysela'aantu mar walbaba aysan ka baaba'ayn muxuu niyeysana qof weysela'aantuba aysan ka baaba'ayn weligii muxuu niyeysan oo qofka waxaa ka mid a qofka salisulbawlka ah salisulbawlka waxaa weeye waa qof kaadidii iska socoto waa qof saxaradii iska socoto tusaale ahaan waa qof tusaale ahaan neeftii gadaale ay iska socoto waxun weysadii burinayo naaqid min nawaaqid alwudu ayaa iska socda waxyaalihii weysada burin jiray mid ka mid ahan ka baaba-ayno oo iska socda qofkaas markuu weyse qaadanayo muxuu niyeysanaa ma wuxuu niyeysanaa rafculxadaf yacni weyse la-aanta inuu iska kor yeelo miyuu niyeysan qofkaas ilaa qofkani weyse la-aantii mar walbaba maba yacni weyse la-aantii mar walbaba way dul taaganta oo wixii weysada burinayaaba iska socdaba qofkaas wuxuu niyeysan lahaa ayuu noo sheegi sheekhu wayanwi wuxuu niyeystaa salisu lbawli qofka kaadidiisu ay shubmaysay wa naxwihi naxwi salisi lbawli kii shaadidiisu ay shubmaysay wixii la midka ahaa wa salisu naxwihi naxwi lbawl kaadida waxa la midka ah qofka uu ka shubmayay wuxuu niyeysan istibaaxata fardi salaa salaada waajibkeeda waajibkaa bannaysigiisa ayuu niyeysan qofka naaqid min nawaaqid alwuduu ay iska shubmayaan waxyaalihii weysada ka burinayaaba ka socda qofkaasi niyatu rafcilxadaf ma niyeysanaye wuxuu niyeysanaa istibaaxata fardi salaa yacni salaad waajiba inuu bannaysanayo liannahu salaaddii waajibka ahaa uma bannaana ilaa bixasabi istidaacatihi inta awooddiisa inuu weyse qaato maaha inta awooddiisa inuu sameeyo weyse qaato mooye salaaddii uma bannaanaanayso idan marka waxaan ka dareerayo oo ka shubmayana waa loo cudur daari waa macduur ilaa wax awooddiisii uu ku xakamayn karo ma ahan wayanwii wuxuu niyeystaa salisu lbawli qofka kaadidu ka shumaysay wa salisu naxwihi naxwilbowl iyo kaadida wixii la mida qofkii ka shumayeen oo saxaradii iyo dabayshii waxba ka socda istibaaxata fardi salaa salaada waajibkeeda waajibkaa bannaysigeedii ayuu niyeysan ee ma niyeysanayo laa rafca alxadai wadahaara canhu dahaarana ma niyeysanayo rafculxadana ma niyeysanayo lanna qofkan daahir maba noqonayaba daahir qofkani ma noqonayo lianna xadaahu laa yartaficu qofkan xadafkiisu maba kor noqonayaba wayastabiixu salisu bidaalika weysaqaadkaasna qofka salisulbowlka ah wuxuu ku bannaysan maa yastabiixuhu almutayamimu mima yaati qof dooraystay wixii u bannaanaan lahaa ayaa u bannaanoo salaadaha waajibaadka ah ayuu ku dukan markaa wain tawada'a hadduu weyse qaadanayana qofkii salisulbowlka ahaa oo kaadida iyo waxa la midka ay ka socdeen hadduu weyse qaadanayo lisunnatin liajli sunna taasi waxay ahayd hadduu waajib uu u weyse qaadanayo hadduu sunno darteed uu u weyse qaadanayona nawaa wuxuu niyeystaa istibaaxata salaa salaad bannaysigeedii uun ayuu iska niyeysane wuxuu ka tegi ereygii fardi fardi salaad ma dhahayo liannahu salaad buu u weyse qaadanayo salaad waajiba ma ahan istibaaxata fardi salaad ma ahane istibaaxata salaad ayuu niyeysan hadduu sunno u weyse qaadanayo yacni salaada bannaysigeedii uun ayuu markaa niyeysan athaani kan labaad waajibka labaad oo laga doonayo qofka weyse qaadanayo ghaslulwajhi wejiga dhaqidiisii wey qofka wejiga inuu dhaqo waa waajib xibintaa wejiga hadduusan dhaqinin weysadiisii ma ansaxayso wuxuu inoo sheegi sheekhu marka xuduudda wejiga weji intee la yidhaah wejiga intee la yidhaah duulan wa cardan wejigu xuduuduu leeyahay ballaciisa iyo dhirirkiisuba sharcigu uu xadeeyey wa xadduhu xaddulwajhi wejiga soohdintiisa markii la yidhaaho soohdin iyo xad ha loo sameeyo wejiga maa iladii kiw waa duulan xadkan soohdintani waa xagga duulka dhirirka waxadduhu duulan xadulweji wejiga soohdintiisii xagga dhirirka maa yuladii kiiwo bayna manaabiti shacri ra'sihi shaksiga weyse qaadanaya madaxiisa madaxa tintiisa makaanu dhaladiyaalkeeda u dhaxaysa meelaha tintu ay ka soo dhalanayso iyo wa muqbili daqanihi shaksiga lafgaraydiisa lafgaraydaa qeybta soo qaabilaysa inta u dhaxaysa intaas way dhirirka wejiga markii la xadeeyo wuxuu sheekhu xadka wejiga uu ku sheegay xagga dhirirka meesha yacnii madaxa tintiisu ay ka soo dhalanayso waa foodaas laga bilaabo oo tintu ay ku sinan tahay meeshaa tintu ay ku sinan tahay laga bilaabo ilaa laftaa gerku uu ka dhalanayo lafgaraydaa qeybtan soo qaabilaysa ilaa laga gaaro intaas wey ilaa laftaas lafgaraydaa ilaa meesha tintu ay ka dhalato madaxa intaa u dhexaysa wey wejiga xagga markii la yidhaaho cardiga iyo ballaca wamaa iladii kii wood bayna udunayhi shaksiga labadiisa dhegood inta u dhexaysa wey markii la yidhaha xagga ballaca xagga ballaca wejiga markii la yidhahana dhegtaadan ilaa dhegtaada kale inta u dhexaysa wey labadaa dhegood inta u dhexaysa weeye ballaciisu dhirir markii la yidhaahana waa meesha madaxa tintiisu ay ka dhalanayso ilaa lafigarayda laga gaaro wuxuu rabaa marka sheekhu raximah اllahu tacaala inuu sii caddeeyo timaha ku jira xuduudda soohdintaas hadda la cabiray ee wejiga cabirkiisii lagu sameeyey wixii timahoo ku dhex jira wejigay ka mid yihiin soohdintaas wixii tinahoo ku dhex jira wejigay ka mid yihiinoo in la mayro waa waajib wuxuu ku yidhi sheekhu fa minhu min alwejhi wejiga waxaa ka mid ah oo in la mayro ay waajib tahay alghamamu ayaa ka mid ah foolshareerka alghamamu foolshareerkii ayaa ka mid ah hamamka waxaa la yidhaha waa ashacru annaabitu cala aljabhati ashacru annaabitu cala aljabhati dad waxaa jira meeshan yacni salxaha ah oo dadka qaar salxay leeyihiin meeshaa salxadaah oo sida haalibka ah dadku aysan tinta uga soo dhalan dad tuni uga soo dhalataa jirta oo tuni uga soo dhalatoo meesha wejigiiba cidhiiri uu noqday wejigiiba cidhiiri noqdoo salxihii timi uga buuxaan qofka marka meeshan yacni bini aadamku sida khaalibka aysan tinta uga soo dhalan qofkii tinu halkaa uga soo dhalato meeshaa salxaha ah salaxdaa tinta ka soo dhalatay wejigay ka midta oo in qofkaasi uu mayro waa waajib qofkaa foolshareer kale oo meeshaa sida khaalibka bini aadamka u bannaanaan jirtay haddii lacalla tinu uga soo dhalato salaxdaas waajib inuu mayro waajib wاlhudbu bimacnaa alahdaab ayuu ula jeedaa sheekhu alahdaab alarbaca wاlhudbu baararkii tinta baararkeeda tinta baararkeeda waa afar baarar wey alahdaab alarbaca leh baararka afarta ah yacnii tin walba markii yacni ishaada markaad fiiriso mid walbaa laba baaray leedahay ishan midigtaana laba baaray leedahay tanina laba baaray leedahay baararkaa marka tinta ah in la mayro waajib wey leanna wuxuu ku dhex jiraan xuduuddii wejiga xuduuddii wejiga ayay ku dhex jiraan waalxaajibu ay alxaajibaani ayuu ula jeedaa labada sunniyaha loo yaqaano sunniyaha iyagana in la mayro waajibo sunniyaha maxaa loola jeedaa waa alxaajibaan fowqa alcaynayn waa yacni labada indhood tinta ka sarraysa kor oo labada xaajibaanka sunniyaha loo yaqaano labadaas iyagana in la mayro leanna xuduuddii wejigay ku jiraan cabirkii wejiga la cabiray ayay soo galeen iyagana waajib wey in la dhaqo waalxaajibu ay alxaajibaani labadii xaajibaanka ahaayoo sunniyaalka ahaa kuwaas iyagana dhaqiddoodii waajib wey washaaribu shaaribkiyaa wejiga ka mid a wejiga soohdintiisii waxyaalaha ku jira waxaa ka mid ah shaaribka shaaribka isagana tintiisa in la mayro waajib wey leanna wuxuu ku dhex jiraa xuduuddii soohdintii wejiga tin kasta oo xuduudda wejiga gasha in la mayraayo waajibi walcidaaru hareedgaabkii ayaa ka mid ah hareedgaab hareedgaabka isagana in la dhaqo oo la mayro waajibu cidaarka waxaa la yidhaahaa waa ashacru naabitu cala alcadmi annaati'i biqurbi اluduni huwa shacru waa tinta annaabitu ka soo dhalata cala alcadmi lafta dusheeda laftaasoo annaati ee sarreeya laftaasoo biqurbi اluduni dhegta u dhow lafta dhegta u dhow oo soo kor noqonaysa laftaas laftaas tinta ka soo dhalanaysa kaasaa waxaa la yidhaha hareedgaab hareedgaab kaas marka luqada waxaa la yidhaha cidaar ayaa la yidhaha cidaar cidaarka marka isagana in la dhaqo waajib wey liannahu muxuu ku jiraa laftaas oo dhegta agteeda ah tinta ka dhalanaysa waa tin gashay xuduuddii weji xuduuddii wejiga ayay ku jirtaa maadaama xuduuddii wejiga ay ku jirta ilaa dhegihii ka sokaysaaba dhegihii wax yar u jirtaa dhegihii wax yar u jirtaa maadaama dhegihii wax yar ay u jirto waa xuduuddii soohidmihii wejigay ku jirtaa hareedgaabka marka in la dhaqo oo la mayro waajib walcanfaqatu faruur dhuuqdii ayaa ka mid a faruur dhuuqdii iyadana in la dhaqo oo waajib basharan min basharin jirka in laga dhaqo waa waajib wa shacran min shacrin xagga tinta in laga mayro waa waajib wa in kaufa shacaru tintii haba fara badato erayadan basharan wa shacran wa in kaufa waxaa loo celin dhammaan wixii hadda aanu ka soo hadalnay oo waxaa loo celin canfaqa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa faruurta hoose tinta hoosteeda ka soo dhalata faruurtaa hoose hoosteeda tinta ku taalla xuduudda iyo soohdimihii wejigay soo gashay ilaa lafgaraydii wayba ka sokaysaaba lafgaraydii way ka sokaysaa tintaa iyadana in la dhaqaayo waajib basharan basharan wa shacran wa in kaufa intaasi waxay dib ugu laabanay laga soo bilaabo alghamamu foolshareerkii in la dhaqo waa waajib basharan korka iyo wa shacran tinta laga mayro tintii foolshareer ku tiil iyo jirkaba in la mayro waa waajib walhudbu alahdaab alarbaca galalkii indhaho afartaa in la mayro waa waajib basharan wa shacran wixii tin ku yaalla iyo korkooda walxaajib sunniyihii in la mayro waa waajib basharan wa shacran tinta iyo yacni jirkaba in la mayro waajib washaaribu shaaribka in la dhaqo isagana waa waajib basharan wa shacran korka iyo tinta walcidaar hareedgaabkii isagana waa la mayri basharan wa shacran walcanfaqa faruur dhuuqdii iyadana in la mayro waa waajib basharan wa shacran kulli waa u taalla yacni tinta keliya ma ah inaad dusheeda ka marinaysid maalan tusaale ahaan sunniyahan marka lagu leeyahay in la dhaqaayo waa waajib tintan sunniyaha dusheeda ah korkeeda kaliya biyaha ka marin mayside tintana waad mayri hoosteeda inaad dhaqdana waa waajib oo maqaarkii ah maqaarka biyuhu inay gaaraan waajib wa in kaufa walow kaufa ayishacru tintaasi oo xuduudaha wejiga soo gashay haba fara badato haddii doonto sunniyaha tusaale ahaan tinta ku yaalla haddii tin fara badan oo madaxa la-eg oo kale biqudrati illaahi ka soo dhalato waajib tintaana waad mayri jirka hoosena oo ka hooseyna inaad mayrto waajib wa shacru llixyati garka tintiisii iyo waalcaaridi wa shacru alcaaridi iyo hareedka tintiisii in khafa ay shacru tintu haddii ay fududahay tintaas oo ka soo dhalanaysa garka iyo tinta hareedka ka soo dhalanaysa hadday tin fududoo yar ay tahay hasala shaksiga weyse qaadanayaa wuxuu dhaqi daahirahu daahira shacri tinta daahirkeedana wuu dhaqi wa baatinahu baatina shacri tinta gudaheeda oo maqaarkii jirkana waa dhaqi daahirka iyo baatinka labadaba oo haddii tintu ay yar tahay laba masaluu rabaa sheekh inuu ka hadlo garka haddii qofka gar uu leeyahay ama uu hareed uu leeyahay waxaa loo kala qaadi garkaasi inuu weyn yahay ama inuu yar yahay yaraanta iyo weyninka maxaa lagu kala fahmi waxaa lagu kala fahmi qofka adiga kula fadhiya hadduu ku fiiriyo hadduu garkaaga maqaarkiisii arki karo garkaasi waa gar yar timihiisa uu yaryahay haddii laakiin qofka ku hor fadhiya markuu garkaagii fiiriyo maqaarkii garkaaga hadduusan arki karinin garkaa maxaanu leenahay waa kafiif tintiisu way fara badan tahayoo markaa muuqaalka kore uun in laga mayro ayaa waajiba amaa haddii garka tintiisa iyo hareedkan tintiisu ay yar yihiin oo qofkii fiiriyaahay gudaha ama maqaarka uu arki karo markaa maqaarka macal tinta waxa dhan in la dhaqaayo waajiba hasala markaa wuxuu dhaqi haddii tinta garka iyo hareedku ay yar yihiin daahirahu daahira shacri tintaa daahirkeedii iyo wa baadinahu baadina shacri iyo tinta baadinkeedaba uu dhaqi wa in kahufa ay shacru laakiin tintu hadduu badan yahay tintii garka iyo tintii hareedku haddii wax badan ay tahay hasala wuxuu dhaqi daahirahu daahira shacri tinta muuqaalkeeda kore daahirkeeda kore bisuu dhaqi ee gudaha inuu biyihii hoos ka geliyo waajib ma aha hadduu qofka garkiisu uu weyn yahay ama hareedkiisu uu weyn yahay biyaha korka inuu ka mariyo unbaa waajib ah wa yustaxabu waxaa la sunnaynuu ku yihi sheekhu takhliilu lixyati garkii gelgelintiisii waa sunna garkaasoo alkafati ee badnaa biasaabicihi farihiisa inuu biyaha la gelgeliyo sunno wey min asfala hoos uu ka soo geliyo garka weyn hoostiisa inuu farihii biyaha uu la gelgeliyo waa sunna laakiin waajib ma aha qofku hadduu gar weyn uu leeyahay yacni daahirkan inuu kor uu ka dhaqo tintii unbaa waajib ah laakiin haddana waxaa sunno ah inuu hoos ka soo geliyo farihii oo gudaha maqaarka gudaha maqaarka iyo tintii sidan usoo geliyo tinta gudaheedii ilaa maqaarka laga gaaro inuu sidan u mayro waa sunna waajibsi ma aha athaalithu kan saddexaad waajibka saddexaad gaslulyadayni labada gacmood dhaqitaankoodi maca almirfiqayn labada xusul micigooda lala qabo iyo wamaa iyo ladii kay calayhimaa cala almirfiqayn wamaa iyo ladii kay calayhimaa cala alyadayn iyo wixii labada gacmood dushooda ahaaday in la mayro waa waajib oo min shacrin uu sheekh ula jeedaa tin ah waajibka saddexaad ee waajibaadka wasaqaadka ka mid a labada gacmood qofku inuu mayro oo uu dhaqo ilaa xusullada inta waajibka ahi waa ilaa xusullada ilaa xusullada inuu mayro oo uu dhaqo waa waajib waxaa kaloo sheekhu uu raacsiiyey wamaa calayhima ay cala alyadayn labada gacmood dushooda wixii ahaaday oo min shacrin tirn ah wixii xuduuddaa soo gala gacmaha ilaa labada xusul laga gaaro in la mayro waa waajib haddii intaasi tinu ay kaaga taallo xataa tintaasi haba fara badato tintii madaxa haba la ekaato haddii doontee in la dhaqaahi waajib gudaha in laga dhaqo waajib alraabicu kan afraad waajibka afraad masxu shayin shay masixidiisii wey shaygaasoo min basharati ra'si madaxa maqaarkiisa ka mid a madaxa maqaarkiisa iyo korkiisa qeyb ka mida in la masaxo waa waajib ow amase shacrin ama tin ama tin masixideedii ah shacarkaasoo fii xaddihi xaddi ra'si madaxa soohdintiisa ku sugnaaday waajibka afraadee qofkii wayse qaadanayo waxaa waajib ku noqonaya inuu madaxa qeyb ka mida inuu masaxo waajib madaxa marka muxuu masaxi ama tintii uu masaxi karaa ama wuxuu masaxi karaa maqaarka naftiisa maqaarkuu biyaha u daadejin karaa labadaa mid ka mida uu ku kaaftoomi karaa laakiin marka uu tinta ku kaaftoomayo oo uu leeyahay biyihii maqaarka yacni uma gudbinaye tinta uun ayaan saan isaga masixi marka uu ku kaaftoomayo waxaa shardi ah tintaasi inaysan ka baxsanayn xuduudu ra'si soohdinta madaxa tinta uu ku kaaftoomayo u masaxayo soohdinta madaxa inaysan ka baxaynin waa waajib soohdinta madaxa marka la leeyahay waa min jihati nusuuli shacri tin walibaahi waxay leedahay jiho ay u soo degto ama ay u soo raaracsan tahay jihadaas markii sidan loo soo raariciyo tintaa soohdinta madaxa waa inaysan ka bixin amaa haddii tintan sidan loo soo jiido aada masaxaysid oad leedahay tintaa kaliyaan ku kaaftoomi tintii hadday halkan imanayso oo hortaada ay imanayso taas kuma kaaftoomi karti leanna waxaa laysku ogaa madaxa ha la masaxo waxan aada masaxayso od leedahay waan ku kaaftoomina waa wax madaxii xadkiisiiba dhaafay oo soo gaarayo maxay tahay wejigaagii xabadkaagii wax soo gaaraya oo xuduuddii madaxa ka baxsan idan marka tintu hadday xuduuddii madaxa ka baxsan tahay waxaad ku kaaftoomi tin xuduudda soohdinta madaxa ku kooban ama maqaarka ayaad marin marka alkhaamisu waajibka shanaad gaslu rijlayni labada lugood dhaqitaankoodu maca alkacbayni labada anqow micigooda lala dhaqo lugaha inta waajibka waa ilaa anqowyada ilaa anqowyada in la mayro intaas unbaa waajiba iyo wa shuquuqihimaa wa gaslu shuquuqihimaa shuquuqi rijlayn labada lugood jeexjeexyaalkooda jeexjeexyaalkaa dhaqidoodana waa waajib waxaa kaloo waajiba lugu hadday kaa jeexjeexan yihiin meelaha lugaha kaa jeexjeexan biyaha inaad geliso ood mayrto waajib wey leanno lugtu marba hadday jeexantay qaybtaa jeexantay ewel gudahay ku jirtay laakiin xaaladdan hadda la taagan yahay waa min daahiri aljasad jasadka waxaa leehi daahirkiisii ka mid noqota mar haddii lugta ay jeexan tahay yacni qabla shaqi kaanat baatina inta lugta aysan jeexmin oo aysan kaa dildilaacin waxaasi waxay ahayn wax gudaha ku qarsoon laakiin shaygii marba hadduu jeexmay muxuu ka mid noqday jirka muuqaalkiisa in la dhaqo uu waajib yahay ayuu ka mid noqday asaadisu waajibka lixaad atartiibu tartiibin wey kamaa dukira sida hadda lasoo sheegay oo kitaabku u soo sheegay waa in loo tartiibiyo liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam lam yatawada' ma weyse qaadan ilaa muratiban nabiga sala allahu calayhi wasalam weyse qaadkiisi waxaa ka sugnaaday muratib uu ahaa tartiib uu ahaa wejiguu ugu hormariyey nabigu sala allahu calayhi wasalam labada gacmooduu ku xijiyey masixii labada lugood habkaasuu ahaan jiray weyse qaadkii nabiga sala allahu calayhi wasalam falow adasa falow kadasa qofku hadduu tiimbado biyo meel wara ku jira meel war ah biyo ku jira qofku hadduu tiimbado biyaha uu dhex galo kulligiis ayaa dhex galay naawiyan isagoo niyeystay markuu biyaha dhex galay uu ku dhex dhacayay wuxuu niyeystay ashyaadii aanu soo marnay niyatu rafci alxadath addahaarati lisalaad fardu lwuduu waxyaalahaasuu niyeystay saxa wuduu'uhu shaksigaa wasaqaadkiisii wuu ansaxay marba hadduu niyo la yimaado leanna waajibku muxuu ahaa in la niyeystay xubnihina la dhaqo qofkan webiyu maalan dalaq yiri markuu webiga ku dul dhacayo dalaq ama badda uu galaya naweytu rafca alxadaثu yidhi markaas baddii dalaq u yidhi ama webigiiu dalaq ku yidhi isagii dhammaan maxaa la rabay marka xibnihii in la mayro iyo in la niyeysto qofkan waana niyeystay xibnihiina wuu mayray wain lam yamkut yuusanba ku daahin hadduu doono inuu ku daaho muddo uu ku dhex jiro shardi ma aha marba haddii biyihii ay kala gaareen xibnihii waajibka ahaa ilaa xibnihii waajibkaana biyihii way kala gaarayaan marba hadduu biyihii ku dul dhacay oo biyihii uu dhexda ka galay waajibkii waxaan ahayn oo jirkiisa dhanna biyihii way gaaraya law ku tiimbaday falow qadasa hadduu biyihii ku tiimbado naawiyan waa shardi xaaluu yahay isagoo niyeystay saxa wuduu'uhu shaksigaa wasaqaadkiisii wuu ansaxay wain lam yamkut yuusanba ku nagaanin hadduu doono zamanan zaman oo yumkinu fiihi tartiibu zamankii tartiibtu ay suurtagal ku noqon lahayd oo wejiga la hormarin lahaa labada gacmood lagu xijin lahaa zamankaasba yuusan ku nagaanin meesha shardi ma aha liannahu waxaa weeye waa lixusuuli tartiibi fii laxadaatin yasiira tartiibkii sharcigu uu doonayay waxay ku xasilayaan ilbiriqsiyal kooban lixusuuli tartiib fii laxadaatin yasiira tartiibkii sharcigu uu rabay tartiibkaasi wuxuu ku iman karaa ilbiriqsi wax ka yar ilaa ninkani biyihii markuu dalaq yidhi wejigiia dhaqmayo haddana gacmihii adhaq ilbiriqsiyaaliba ku xasili tartiibkii ilbiriqsi watajibu watajibu waxaa waajibaysa almuwaalaatu xirxiriirin waa waajib waysada in la xiriiriyo fii wuduu'i daa'imi alxadaثi qofka xadadkiisu uu daa'imka yahay waysaqaadkiisii xirxiriirintu waa waajib sheekhu wuxuu ku leeyahay qofka daa'im alxadadka ah waajibaadkii hadda aanu soo marnay mooyee waajib kale ayaa isagana dheeraad u ah intii aan soo marnay waa laga rabay qofka daa'imulxadadka ah daa'imulxadad maxaa loola jeedaa bimacnaa daa'im naaqid alwudu waxa daa'im ku ah naaqid alwudu waxyaalihii weysada burinayay ayaaba iska socdaba wixii weysada burinayay ayaan ka joogsanay daa'imulxadadka la qofkaa marka daa'imulxadadka ah lixdii aanu soo marnay ee waajibaadka ah dadku kala sinaya waxaa isaga dheeraad u ah isaga waxaa waajib u ah weysada inuu xiriiriyo oo xiriirinta maxaa loola jeedaa markuu wejigii mayro hore waa inuu gacmaha uga xijiyo markuu gacmihii mayrona waa inuu hore madaxii uu ka masaxo haddana lugihii waa inuu ku xijiyo waa inuu boobsiiyo xiriirintaasi waajib wey sababta marka sharcigu sidaa u yidhi waxaa weeye waa takhfiifan wa taqliilan lilxadati sababta waxaa weeye xadadkii intii la fududayn karo intii la yarayn karo xadadkii in la yareeyo ilaa weysadii waa buriyo mar walba iska socdaa weyse burintu way socotaa weyse burintii intii la yarayn karo in la yareeyo leannu hadduu intuu wejiga dhaqdo uu iska sheekaysto waxaa laga yaabaa wax badana ka baxayo waa socdaan wixii waa badanaya intuu sheekaysanayo wax badanaa iska socayo waktigaas aada sheekaysanayo maxaa yani kugu kalifay inuu wax badanoo xadatha uu kugu socdo idan markaa sharcigu wuxuu waajib uu ka dhigay qofka daa'imulxadath hadduu yahay inuu boofsiiyo oo uu xiriiriyo wasadii wey watajibu waxaa waajibaysa almuwaalaata xiriirin fii wuduu'in wasiqaad fii wuduu'i daa'imi alxadathi qofka xadaskiisa uu daa'im ahaa wasiqaadkiisii ayaa xiriirka uu waajib ku yahay kutubta kale waxaanu ku soo mari jirnay waxaa kaloo waajib ah dukhuulu lwaqti waxaa kaloo waajiba dukhuulu lwaqti yacni waktigii isagoon la gaarin qofka daa'imulxadadkaahi ma weyse qaadan karo saacaddan oo kale maqribaan u weyse qaadan hadduu yidhaahdo ma ansaxayso leannu hadduu saacaddan maqrib usii weyse qaato imisuu xadadkii sii socdaa iyadoon maqribkii la gaarin maqribka iyatoon la gaarin waistisxaabu niyati waistisxaabu niyati niyada in saaxiib lala noqdana waajib wey xukman min xukmin xagga xukumka niyadii in la wato oo niyadii saaxiib lala noqdo waajib wey muxuu ula jeedaa sheekhu istisxaabu niyati xukman istisxaabu niyati xukman khaas kuma ahan daa'imulxadadkii qofkii uu daa'imulxadadka ahayo yacni salisulbowlkii ama saxaradu ay ka socotay khaas kuma ahan mas'aladani waa masalo caam ah masalo caama weyo masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofku xataa hadduu caafimaad qabo ama saliisulbowl uu yahay niyadii inuu mar walbaba sii hayo sii xakameeyo waa waajib xugum ahaan xugum ahaan waa waajib marka maxaa loola jeeda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bian laa ya'tiya binaaqidin liniya wax niyada ka hor imanaya oo niyada burinaya waa inuusan la iman ayaa loola jeeda oo niyada waxa burinaya maxaa ka mid a waxaa ka mid a ka riddatin ka riddatin waa ka mid oo tusaale ahaan qofkii niyadii istisxaab lamaba samayne weesaqaadkii wuxuu sameeyey niyadii intuu weesaqaadkii ku jiray waa ridoobay walciyaadu billah diintii uu ka baxay dee muxuu la yimid ataa bimaa yunaafi anniya wax niyadii ka hor imanaya ayuu la yimid qofkan markii hore wuxuu niyeystay yacni rafca alxadath ama wuxuu niyeystay addahaara lisalaa ama wuxuu niyeystay fard alwuduu haddana waxa uu galay iyo wuxuu niyeystaa isdiidan baddan uu galay oo gaalnimada ah iyo wuxuu niyeystay waa iska hor imanaya marka sheekhu taas uu ula jeedaa istisxaabu niyati xukman waxaa loola jeedaa bian laa ya'tiya bimaa yunaaqidu wa yunaafii anniyata wax niyada burinaya ama ka hor imanaya waa inuusan qofku la iman ama haddii qofku la yimaado wax niyadiiba diidayaba gaalnimo iyo riddo iyo ayuu la yimid eber wey markaa weysadiisii laakiin istisxaabu niyati xukman macnaheeda ma aha fardalwuduu aada niyeysatay in qalbiga ay kaaga taagan tahay mar walbaba fardalwuduu taas loolama jeedo taasi waajib ma ahan qofku markuu niyeystay fardalwuduu hadduu niyeystay markuu wejiga mayrayay yacni wuxuu niyeystay wasaqaadu waajib ah markaa markuu niyeysto wejiga markuu mayray gacmaha markuu dhaqayo markuu masaxa samaynayo hatuu hadda niyadii oo dhan hadduu iska halmaamo wasqaadkiisi sax wey keliya maxaa la dooni markuu wejiga mayrayo inuu niyada la yimaado niyadii oo dhan xataa hadduu iska iloobo bad kale uu qalbigiisa uu galo weysadiisi waa saxiix laakiin istisxaabu niyati xukman ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye wax niyadii ay isdiidayaan waa inuusan la iman qadci niya iyo ridda oo kale ridoobid oo kale ayaa la diiday faslun haadaa kani faasilu mid wax kala saara wey fii sunani lwuduu wuxuu u fasal yahay weesaqaadka sunnooyinkiisii sheekha halkan wuxuu doonay maadaama intii waajibaadka bis uu ka soo hadlay faradkii furuud ulwuduu weesaqaadka waajibaadkiisii maadaama fasalkii hore uga soo hadlay haddana sheekhu wuxuu doonay halkan inuuga hadlo waxyaalo sunnooyin ah oo nabigeenu uu jideeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa sunanuhu sunanu lwuduu weesaqaadka sunnooyinkiisii assiwaaku cadaygii cadaygiyaa ka mid a sunnooyinka weesaqaadka waxaa ka mid a qofku markuu weyse qaadanayo intuusan weysada bilaabin inuu cadaysado ayaa ka mid a uma tasmiya ilaah magacaabidii ayaa ka mid a bismi illaahi araxmaan araxiim inuu yidhaaho maqruunatan xaal tasmiyadaas lala xidhiiriyey binniyati niyo lala xidhiiriyey maca awali gasli lkafayni labada calcalood dhaqidooda dhaqiddaas bilowgeeda micigeedana lala xidhiiriyey waxaa sunnooyinka weysaqaadka ka mida qofku inuu bismi illaahi raxmaan raxiim weysadiisii uu ku bilaabo liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi tawada-uu bismi illaah tawada-uu bismi illaah magaca ilaahay idinkoo ku hadlaya oo ku dhawaaqaya weyse qaata inuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam marka bisinkaas goormuu la imanay xilliga bisinka uu la imanayo sheekhu kuu sheego wuxuu ku yidhi wasunnatu sunnadu waxay tahay an ya'tiya bilbasmala bisinka inuu la yimaado maqruunatan xaal bisinka lala xidhiirinayo biniyati niyadii lala xidhiirinayo maca awali gasli lkafayni labada calacalood dhaqidooda micigoodana lala xidhiirinayo qofku markuu calacalaha dhaqayo kow intuusan wejiga gaarin calacalaha inuu dhaqaa sunno ah calacalaha inuu dhaqo ayaa sunno ah markuu calacalaha dhaqayo uu haddana niyeysan weysaqaadkii uu niyeysanayo markaasu wuxuu leeyahay bismi illaahi raxmaan raxiim laakiin niyada waajibkaahi waa inay mar walbaba lala xidhiiriyo wejiga dhaqidiisii tan uu hormarinayo waa mid basmaladii lala xidhiirinayo bis niyadan marka la faraxalanayo oo calacalaha la dhaqayo lala imanayo waa mid bisinka lala xidhiirinayo amaa niyadii ansaxaysay oo laga maarmaanka ahayd waa in wejiga lala xidhiiro taas waajibka watalafudu ku dhawaaqidu binniyati niyada in lagu dhawaaqo waa sunno waxyaalaha sunnooyinka waxaa ka mid a qofku markuu niyada la imanayo wejiga uu mayrayo inuu yidhaaho nawaytu farda alwudu waxaa niyeystay waajib yacni weysaqaad waajib ah ayaa niyeystay inuu yidhaaho waa sunno liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday niyadii xajka iyo cumrada inuu ku dhawaaqay nabiga sala allahu calayhi wasalam oo nabiga sala allahu calayh wasalam uu yihi labeyka xajan wa cumra waxaa niyeystay xajkii waxaa niyeystay cumradii uu ku dhawaaqay niyada nabiga sala allahu calayhi wasalam maadaama xajkii nabiga sala allahu calayh wasalam niyadii uu ku dhawaaqay culimmada fuqahada al-a'imatu alarbaca waxay isku waafaqeen alimaam abi xaniifa imaam maalik imaam axmed imaam shaafici almadaahib alarbaca waxay isku waafaqeen niyada in lagu dhawaaqo inay sunno tahay waistisxaabuhaa niyada la saaxiib noqoshadeediina waa sunno biqalbihi qalbigiisa inuu saaxiib kala noqdo min awali wuduu'ihi ilaa aakhirihi weysaqaadka markuu bilaabayo ilaa weysada intuu ka dhammaynayo inuu niyadii qalbiga uu ku hayo waa sunno laakiin waajib ma aha inuu niyadii intaa qalbiga ku hayo sunno wey fa in taraka hadduu isaga tago atasmiyata ilaah magacaabidii fii awalihi awali lwuduu weysaqaadka bilowgiisii hadduu magacii ka tago ilaahay oo bismi illahi raxmaan raxiim uusan dhihin ataa bihaa bitasmiya magaca ilaahay wuu la yimaadaa qabla faraaqihi faraaqi lwuduu weysaqaadka ka faaruq noqoshadiisa ka hor ayuu la iman oo tadaarug tadaaruguu samaynoo yacni haddii markii weysaqaadka bilowgeedii ahayd in bismi illaahi raxmaan raxiim uu yidhaaho bismi illahi raxmaan raxiim hadduusan dhihin weysaqaadka bilowgeedii yacni isagoo dhex maraya xataa intuusan weysadii ka faaruq noqon waa inuu bisinkii la yimaado oo markaas bisinka markuu la imanayo wuxuu leeyahay bismi illaahi awalahu wa aakhirahu waa qiyaasan cala alakli washurbi waxaa looga qiyaas qaadan cuntadii iyo cabitaankii qofku yacni waxaa sunno ah markuu cunto cunayo ama cabitaan uu cabayo inuu ku bilaabo bismi illaahi raxmaan raxiim hadduu halmaamo cuntadii ama cabitaankii bilowgeedii hore bisinka hadduu halmaamo waxaa sunnaa cuntadii oo dhex maraysa markuu soo xasuusto inuu yidhaaho bismi illaahi awalahu wa aakhirahu masaladanna waa sidii oo kale masaladan sidii oo kale wayo weysaqaadka bilowgiisii bismi illahi raxmaan raxiim hadduu markaa la iman waayo weysada dhexdeedii ayuu wuxuu ku leeyahay bismi illaahi awalahu wa aakhirahu fayaquulu wuxuu leeyahay qofka weyse qaadanaya bismi illaahi magaca ilaahay aan weysada ku bilaabaa fii awalihi awali lwuduu weysaqaadka awalkeedii aan ku bilaabaa wa aakhirihi aakhiri lwuduu weysaqaadka aakhirkiisana waan ku bilaabaa wadaalika kamaa ayuu ladii kii oo kale habata sugnaaday fi lakli cunidda ku sugnaaday wa shurbi cabidda ku sugnaatay masaladii cunidda iyo cabiddaba sidaasay ahaan jirto qofku markuu wax cunayo wax cabayo bisinkii uu halmaamo dhexda ula iman jiray markaasuu dhihi jiray bismi illaahi awalahu wa aakhirahu uma markaa kabacdi waxaa sunno ah gaslu lkafayn labada calacalood dhaqitaankoodiina sunno wey ila alkuucayn ilaa labada kuuc laga gaaray kuuc waxaa la yidhaha waa maqdac yaddi saariq yacni meesha gacantu ay ka laabmayso calaa casha marka saa u laalaabtid meesha jilacsanoo saa ay uga laalaabmayso intaasa waxaa la yidhaha kuuc marka marka hore in intaas ilaa kuucaynka in la mayro oo la dhaqaahiyo waa sunno uma qaslu lkafayn labada calacalood dhaqitaankoodii ayaa markaa la sunneeya fain lam yatayaqan qofku hadduusan yaqiinin oo uusan hubin duhrahumaa duhra alkafayn labada calacalood daahir noqoshadoodii hadduusan qofku yaqiinsanayn kuriha waxaa la kahdaa oo sharcigu uu nacay kamsuhumaa labada calacalood dhexgelintoodii filmaayo biyaha inuu ku tiin biyuu dhexgeliyo waa la nacay oo karaahiyo biyahaasoo alqaliili ee yaraa wa maayicin shay walboo dareeraa ah inuu gacmihii dhexgeliyo karaahiyow hadduusan hubin inay daahir u yihiin qabla qaslihimaa labada gacmo labada calacalood dhaqidoodii ka hor inuu biyo yar dhexgeliyo ama dareeraa uu dhexgeliyo karaahiyo wey halaaa maraatin saddex goorna uu dhaqo masaladan sheekhu uu meeshan uga hadlayo waxaa weeye qofkii labada calacalood ma hubo inay daahir u yihiin dahaarana ma hubo nijaasna kuma hubo waxaa karaahiyaa biyo yar inuu dhexgeliyo fi اlmaaءi اlqaliil waa اxtiraaza can اlmaaءi اlkahiir wuxuu sheekhu meesha uu ku saari uu uga ixtiraazoon biyihii qulataynka ahaa ila biyo qulatayn labada calacalood iyagu inuu dhexgeliyo karaahiye ma aha biyuhu hadday badan yihiin amaa biyaha yar inuu dhexgeliyo isagoon hubin calacalihii inay daahir u yihiin waa karaahiyow waxaa kaloo la mida waa maa'ic dareeraa kasta waa la mid caanihii saliiddii subagii waxyaalaha inuu dhexgeliyo intuusan gacmihii iska mayrin karaahiyow qabla gaslihimaa labada calacalood dhaqidooda ka hor inuu geliyo karaahiyow halaaa maraatin saddex goor intuusan dhaqin inuu shaygii dhex geliyo waa karaahiyow walidaalika waxaa ka sugnaaday nabiga salى اllahu alayhi wasalam inuu nabigu salى اllahu alayhi wasalam uu yihi fainahu laa yadri ayna baatat yadduhu laa yadri ayna baatat yadduhu qofku ma oga gacantiisu meesha ay ahaatay khusuusan qofku markuu hurdada ka soo tooso xalay meesha gacantiisu ay barisay ma ogu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam waxaa dhici karta intaad iska hurdaysay ilaa qofku hadduu hurdayo caqligiisu uu maqan yahaye cawradaadii inaad ku xoqatay cawradaadii inaad caawa dhan dhex gelinaysay ood ku xoqxoqaysay ayaa suurto gala adigu inaadan is ogeyn sidaas awgeed waxaa sunnaa qofku markuu hurdada ka soo tooso hadduu weel ama dareeraa uu ku jiro ama biyo ay ku jiraan gacanta inuusan dhex gelin ilaa uu ka mayro ilaa gacmaha uu ka mayrto waxaa jiray xadiiskan culimmada shuraaxda markay sharxayeen fainahu laa yadri ayna baatat yadduhu waxay sheegeen nin mucaanid ahaa oo madax adkaa ayaa wuxuu doonayey inuu bushiyo ama ictiraad uu ku sameeyo nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi anigu waan ogahay gacantaydu xalay meesha ay barisay iyo meesha ay tagtay waan ogahay muxuu xadiisku u yidhi yacni gacantaada ma ogid xalay meeshay aaday anigu waan ogahay yidhi anigoo hurdayaan ogahay meesha gacantaydu aaday markii ninkii sidaasi maalintii uu yidhi habeenkii ayaa wuxuu arkay oo hurdadii uu ka soo toosay isagoo ilaa kuucaas ilaa kuuciisa meesha gacanta yani calacasho ay ka laablaamayso ilaa intaa isagoo yani futada kula jira gacantiisii ayuu hurdadii ka soo toosay waa mucjizo isaga lagu egtelaynayo ictiraadkii uu ictiraaday xadiiskii nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa yacni balaayadaasi ku dhacday waxaa kaloo imaamu nawowi raximahu llahu tacaala kitaabkiisan la yidhaaho bustaanu alcaarifiin bustaanu alcaarifiin qiso kale uu ku sheegay oo qisadaa imaamu nawowi uu ku sheegay waxay ahayd ninaa wuxuu maqlay xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam oo dhahay ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha litaalib alcilm ridan bimaa yadlub nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi malaa'igtuu qofka daalibulcilmiga ah garbahooday u raariciyaan markuu jidka marayo tahniyo ay u tahniyadaynayaan iyo raalli noqosho ay raalli ka yihiin cibaadada iyo khayrka uu socdo qof marka iimaankiisu uu daciif ahaye imaamu nawowi raximah llahu tacala kitaabkiisa wuxuu ku yidhi ninaa wuxuu yidhi waxaasi macquul ma aha de adiga waxaa la doonay shareecada islaamka caqligaaga inaadan ku miisaamin shareecada islaamku caqligaaga way ka weyntahay sayidina cali bn abi aalib wuxuu dhihi jiray sharciga iyo caqliga haddii caqliga iyo sharciga lagu miisaami lahaa yacni khufka shareecada khufka waxay waajib ay ka dhigi lahayd in meesha yacni caradu ay ku istaagayso oo baadinkiisa hoose khufka ha la masaxo ayaa la dhihi lahaa khufkana waxa la masaxayo waa korkiisa meeshan kore ayaa yidhi sharcigu ha la masaxo laakiin meeshii dhulkii iyo wasaqdii iyo caradii ku istaagaysay sharcigu ma dhihin ha la masaxo ee sharcigu wuxuu yidhi daahiru lkhufi ha la masaxo sidcaad marka wuxuu yidhi diintu hadday caqli ahaan lahayd waxaa la dhihi lahaa qeybta hoose ha la masaxo ninkii marka imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu sameeyuu yidhi markuu maqlay malaa'igtaa qofka daalibilcilmiga ah garbihii garbahooda u raariciya wuxuu yidhi bal anaa tijaabinayo maanta inay garba i raariciyaan waa jees-jees oo axaadiista nabiga ku jees-jeesayo sala allahu calayhi wasalam kobo waaweynuu soo qaatay yidhi imaamu nawowi raximah llahu tacaala kobo waaweyn intuu soo qaatay ayuu masaamiirna uu hoosta uga soo kawiyey masaamiir ayuu hoosta uga soo kawiyey markaasu wuxuu yidhi bal xadiisku wuxuu sheegayo garbaha malaa'igtu i raaricinaysa garbahoodaan rabaa inaan ku istaago garbaha aan ka jejebiyo malaa'igta imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi ninkii dhiig furanaa ku dhacay dhiiggiisii oo dhanaa furmay meeshuu isaga dhintay isla markiiba mowtulfaja deg deg ah ayaa ku dhacay idan marka waxaa weeye sharciga islaamka in lagu jees-jeeso ama aad tiraahid wixii caqligaygu qaadanayo un baan ka qaadan shareecada islaamka oo axaadiistii iyo sharcigii aad tidhaaho waxaan ku miisaami caqligayga qaasirka ah caqliga bini aadamka waa qaasir caqligaygan ku qiyaasi aad tidhaaho waa cudur cudurrada ka mid a dad horena hore ugu dhacay cudurkaas dad hore ayaa cudurkaasi dilay oo u baabi'iyey idan marka waxaa la dooni horta xadiiskani ma ansaxay intaasba iska fiiri xadiiskani horta saxiix maya intaasba iska fiiri nabiga ma ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam facala ara'si waalcayn marba hadduu nabiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam madaxaygan saaran wey iyo qalbigayga ayaan xadiiskaas saaran sawaaun waafaqa caqlii am khaalafa xadiiskani caqligayga ha waafaqo ama ha khilaafo hadduu doonayo waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid a niman yacni isku sheegayey aqoon-yahano inay yihiin ayaa waxay ictiraad ku sameeyeen xadiisu dubaab xadiisu dubaab waxay yidhahdeen caqliguu khilaafsan yahay xadiiska tasxiga xadiisu dubaab wuxuu ahaa waa xadiis nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi tasxigu markuu weelka idinkaga dhaco biyaha ah uu idinkaga dhaco labadiisa garab mid ka mid a cuduruu ku wataa mid kalena wuxuu ku wataa caafimaad wuxuuna dhex geliyaa garabka cudurka uu ku watee wada tiimbiya wada dhexgeliya uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam qolaa markay ictiraad cilmaaniyiina ku sameeyeenoo xadiiska waxay yidhaahdeen ma tisxiganaa caqli leh oo inuu ku hormariyo garabkii cudurka mar walbaba maxaa keenaya maxaa keenaya khiyaanada inuu tisxig uu sameeyo waxaaba kalama oga waa iska xayawaani maxaa keenaya marka waxaa weeye xadiisku sidiisaba hal mid unbaad ka fiirin horta nabiga ma ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam mar hadduu nabiga ka sugnaado sala allahu calayh wasalam facala ara'si waalcayn walidaalika nimanka ictiraadka samaynayay qaybo ka mida waxay ku sameeyeen interskoobay ku fiiriyeen yacni tasxigii isagoo weel baalka ku ritay ayaa lagu fiiriyey markii la fiiriyey oo aalada interskoobka lagu fiiriyey waxaa la arkay isagoo jaraahiim xambaarsan ama jermis bakteriya isagoo xambaarsan ayaa la arkay dad badanaa ku toobadkeena oo ku hanuuna leannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegayo waa xaqiiqa cilmiyow dadka cuquushoodaan gaarin dadka cuquushoodaan gaarin mooyee waa xaqiiqo qoto dheer oo cilmiyeysan nabigu wuxuu sheegayay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh walidaalika waxaa la doonay mar walbaba shareecada caqligaaga ha ku miisaami dad badanaa ku lumay dad badan ayaa arrinkaas ku lumay waana cudur xun acaadana allahu min dalik ilahi hanaga badbaadiyo subxaanahu watacaala fain lam yatayaqan duhrahumaa hadduusan yaqiinsan labada calacalood inay daahir yihiin kuriha kamsuhumaa tiimbintoodii iyo dhexgelintoodii ayaa la kahdaa fi lmaai alqaliil biyaha yar la tiimbiyo o la dhexgeliyo wamaayi cindareeraaygii in la dhexgeliyo qabla qaslihimaa labada calaalood dhaqidooda ka hor alaaa maraatin la dhaqo uma almadmadatu waxaa la sunneeyaa luqluqashadii uma alistinshaaqu waxaa la sunnayn sandaarsi in la luqluqdo oo sanka biyaha lagu daarsado sanka biyaha saan loogu masaxo waa sunno walafdalu midka fadliga badan aljamcu kulmimu baynahumaa bayna almadmadati waalistinshaaq luqluqashada iyo sandaarsiga labadoodaba in laysku daro oo la jamciyo ayaa fadli badan bialaai karafaatin saddex qaadashayaal saddex gooroo biyaha lasoo qaadanayo lasoo darsanayo saddexdaa in lagu kulmiyo luqluqashada iyo sandaarsiga ayaa la sunayn saddexda goor muxuu samayn yatamadmadu wuu luqluqan min kulli karfatin soo qaadasho kasta oo biyaha uu soo qaadanayo xaggeeda wuu ka luqluqan uma markaa kabacdi yastanshiqu haddana wuu ka sandaarsan bibaaqiiha baaqi alkarfati halmar soo qaadashadaa intii ka soo hartana sanku ku daarsan maxaa loola jeedaa ulajeedada sheekhu wuxuu ku yidhi luqluqashada iyo sandaarsiga waxaa fadli badan in lagu kulmiyo bialaai kharafaat saddex gooroo calacasha biyaha aad ku soo qaadato ayaa lagu kulmin see lagu kulmin wuu ku miaaliyo sheekhu wuxuu ku yidhi marka ugu horeysa biyaha markaa calacasha ku shubatid waxaad samaynee yacni waad ka luqluqan waa halkii calacal biyihii ku jiray waad ka luqluqan waxbaa ka soo haray waxbaad ka reebane biyihii waxbaad ka reeban wixii aad ka reebatay sankaad sidan ugu daarsan marka sankaasaa u dhexgeli waa hal martaas haddana waad soo darsan biyihii sidii oo kale haddana waad luqluqan qaybaad ka reeban qaybta aad ka reebatana waad ku sandaarsan tan saddexaadna sidoo kale sida ugu fiican ee axaadiista saxiixa ku soo arooray waa jamcigaas jamcigaa in la sameeyo waalmubaalaqatu xeel dheeraasho walafdalu midka fadliga badan almubaalaqatu ku xeel dheeraasho wey fiihimaa fi listinshaaqi waalmadmada luqluqashada iyo sandaarsiga in lagu xeel dheeraado ayaa fadli badan ligayri saa'imi qofkii soomanaa kayrkiis ayuu u fadli badan yahay masaladan ujeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye luqluqashada iyo sandaarsiga meel dheer inaad gaarsiiso ayaa fadli badan meesha dheer ulajeedada laga leeyahay luqluqashadii waxaad gaarsiine ilaa aqsa alxanaki dhanxanaga meesha ugu fog dhanxanaga meesha la yidhaah meesha ugu fog ilaa meesha dalqada wixii ka sokeeya wey dalqada ilaa wixii ka sokeeya ayaad biyaha gaarsiin sida sunnadaa sidaa wey istinshaaqii sandaarsiga isagana waxaad gaarsiin bitasciidi الnafasi ilى alkhayshum yacni waxaad jiidi biyahaad jiidi ilaa duleelkan sanka meeshan soke laga gaaro meesha soke ilaa maskaxda iska gaarsiin cuduraa kugu dhacayo xoog haddaa u jiidid xoog haddaa u jiidid khatar wey xoogaa tartiibaad u jiidin ilaa meeshan khayshumka la yidhaha biyuhu ay ka gaaraan waa duleelka meesha afka ugu soo horeeyo sanka labadiisa duleelu leeyahay meelahan ugu soo horeeyo wax yara jiidi intaasaa loola jeedaa xeel dheeraashada laakiin xeel dheeraashada istinshaaqa iyo luqluqashada lagu xeel dheeraanayo waa ligayri saa'im waa qofkii aan soomanayn ama qofku hadduu saa'im yahay waxaa dhici karta biyihii hadduu yidhaha ku xeel dheeraaw inay ku cararaan oo ay ku fakadaan nebigu sala allahu calayh wasalam xadiisku wuxuu ku yidhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima luqluqashada iyo sandaarsiga ku xeel dheeraaw ilaa inaad sooman tahay maahan ayuu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam wa tahliidu kullin mid walba saddexayntiisii ayaa la sunayn kaasoo min algasli dhaqidda iyo walmasxi masaxii ka mid a markaad madaxa masaxaysid saddex goor masax xibin walbood dhaqaysidna saddex goor dhaq wejigii oo kale saddex goor labada gacmood saddex goor wahaakada xibnihii oo dhan watakhliilu takhliilkiina waa la sunayn gelgelin gelgelintii isagana waa la sunayn gelgelinta ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni biyihii meelaha aad is leedahay ma gaarayaan inaad dhexgeliso khusuusan bayna alasaabic yacni faraha dhexdooda oo kale iyo waa inaad sidaa u gelgeliso wa takhliilu gelgelintiisiina waa sunno waya'khudu wuxuu qabsadaa ashaaku qofkii shakiyey bilyaqiin qofku hadduu shakiyo yaqiinta ha qabsado yaqiinta ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waxaad ku shakisay wejiga saddex goor miyaad dhaqday mise laba goor yaqiinta qabso waa laba goor mar saddexaad dhaqday gacantii aad ku shakisay laba goor miyaad dhaqday mise saddex labada goor qabso saas ula jeeda allah subxaana wa tacaala